asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada warka yaga duhurnimo ee warbaahinta reediyo baydhaba idiin hayso duhurnimadana dhegeystayaal kuweeda u doorgaroona dowladda soomaaliya oo taageero hor leh ka dalbatay dalkaasi turkiga faahfaahino laga helayo xildhibaano ka tirsan hirshabeelle oo xalay weerar lagu dhaawacay safiirkii soomaaliya ee dalalka awstriya beljum iyo yuguslaafiya oo geeriyooday gudoomiyaha gobolka gedo ee dowladda oo magacaabay mas-uuliyiin cusub ciidamada amniga oo howlgal ka sameeyey magaalada jowhar mid ka mid ah wasiiradii uu magacaabay madaxweynaha somalilan oo iscasilay akhbaaraadka dibadda la dhegeystayaala duhurnimadan qodobka ugu doorka roon maraykanka qatar iyo turkiga oo ka wada shaqaynaya sidii dib loogu furi lahaa garoonka diyaaradaha ee magaalada kabul waa duhurnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay afarta bisha sagaalaad sannadda laba kun koiyo labaatanka dhegeystayaal haatanna waxaad u diyaar garowdaan warkii oo dhan dowladda soomaaliya ayaa taageero hor leh waxay ka dalbatay islamarkaana ay weydiisatay dowladda turkiga wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya xasan xuseen xaaji oo booqasho ku jooga dalkaasi turkiga ayaa xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi kula kulmay dhigiisa turkiga hulusu akar said kulan ay yeesheen ayay uga wada hadleen xoojinta xiriirka iskaashi ee ka dhexeeya labada wasaaradood iyo kordhinta taageerada iyo tababarada ciidan ee dowladda turkiga ay la garab taagan tahay soomaaliya iyadoo dowladda turkiga ay horey soomaaliya ugu tababartay ciidamo aada u tiro badan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya xasan xuseen xaaji ayaa kaga mahadceliyey dowladda turkiga taageerada hagar la-aaneed ee ay la garab taagan yihiin dowladda iyo shacabka soomaaliyeed sidoo kale wasiir xasan xuseen ayaa tilmaamay in saraakiisha iyo ciidamada lagu tababaro dalkaasi turkiga ay kaalin muuqato ay kaga jiraan ciidanka xoog dalka soomaaliyeed sidoo kalena ay qeyb ka yihiin dagaalka ka dhanka al-shabaab dowladda turkiga ayaa waxay ka mid tahay dowladaha sida weyn u taageera dowladda federaalka soomaaliya iyagoona tababaro siiya ciidamada dowladda federaalka soomaaliya qeybahooda kala duwan waxaana sanadkan gudihiisa dalkaasi lagu soo tababaray kubnaan askari safiirkii soomaaliya ee dalalka awstriya beljum iyo yuguslaafiya ayaa geeriyootay safiirkii hore ee dalka dalkeena soomaaliya u fadhin jiray dalalka awstriya beljumka iyo yuguslaafiya faadumo maxamed enow ayaa ku geeriyootay magaalada toronto ee dalkaasi canada allahu naxariisay faadumo maxamed ayaa sanado badan waxay kasoo shaqaysay safaaradda dowladda soomaaliya ay safaarado dowladda federaalka soomaaliya ay leedahay waxaana geerideeda xaqiijiyey rofeor maxamed xaaji mukhtaar oo bare ka ah jaamacadda sebana ee gobolka georgia ee dalkaasi maraykanka marxuumada faadumo maxamed enow ayaa safiir waxay kasoo noqotay safaaradaha soomaaliya ee dalalka awstriya beljum iyo yuguslaafiya sidoo kalena waxay ahayd sharciyaqaan ku hadli jirtay luuqadaha ingiriiska carabiga faransiiska iyo talyaaniga faadumo maxamed ayaa noqotay gabadhii ugu horeysay ee soomaaliyeed ee safiir noqota waxayna waxaana ay safiir ay ka noqotay safaaradda soomaaliya ee dalka awstriya waxaana ay soo shaqeytay ay soo shaqeyneysay ilaa iyo siddeetamiyadii iyo sagaashameeyadii intaba gudoomiyaha gobolka gedo ee dowladda federaalka soomaaliya ay magacaawday ayaa mas-uuliyiin cusub isna magacaabay gudoomiyaha gobolka gedo ee dowladda federaalka soomaaliya axmed buulle garaad canjeex ayaa xilka qaadista ku sameeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada doolow ee gobolka gedo isagoona magacaabay mas-uuliyiin cusub wareegto uu soo saaray gudoomiye axmed buulle ayaa waxaa xilkii looga qaaday gudoomiye ku-xigeenkii degmada doolow deeq cali bishaar waxaana xilkaasi loo magacaabay aadan bare cali oo bedelaya deeq qadar cumar cabdulle ayuu gudoomiyaha gobolka gedo ee dowladda u magacaabay inuu noqdo madaxa arrimaha bulshada dolow iyadoona xilkaasi laga qaaday ismaaciil maxalin ismaaciil macalin xidig oo ka tirsanaa maamulka degmadaasi sidoo kale madaxa xiriirka iyo hay-adaha dolow ayaa loo magacaabay maxamed xuseen cabdi kaasi oo bedelaya cali yuusuf cabdulaahi oo guddoomiye canjeex ku sameeyey xilka qaadis guddoomiyaha gobolka gedo ee dowladda federaalk soomaaliya axmed buule garaad ayaa mas-uuliyiinta cusub ee uu magacaabay islamarkaana u magacaabay degmada doolow faray inay si toosa u gutaan waajibaadkooda shaqo ee loo igmaday faahfaahino ayaa laga helayaa xildhibaano ka tirsan maamul goboleedka hirshabeelle oo xalay lagu dhaawacay magaalada jowhar warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar loo adeegsaday baamgacmeed oo habeennimadii xalay lagu qaaday guri ay magaalada jowhar ay ka deganaayeen xildhibaano ka tirsan baarlamanka dowlad goboleedka hirshabeelle weerarkan oo geysay khasaare ayaa si gaar ah uga dhacay guriga ay ku sugnaayeen xildhibaanadan oo ku yaala xaafadda hanti wadaag ee magaalada jowhar waxaana weerarkaasi la sheegay inay fuliyeen rag hubaysan islamarkaana ay baxsadeen inta la xaqiijiyey saddex xildhibaan oo ka tirsan baarlamanka hirshabeelle kuna sugnaa gurigaasi ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi kuwaasi oo lagu kala magacaabo aadan maxamed muuse duwane faarax cali iyo cismaan cabdulaahi dhowre goobjoogayaal ayaa waxay ku warrameen in weerarkaasi kadib la maqlay rasaad fara badan oo ay fureen ciidamo ka tirsan kuwa amniga ah ee magaaladaasi waxaana dhaawacyada xildhibaanada la geeyey xarun caafimaad wararka ayaa intaasi aan kusii daraya in laamaha amniga ee maamul goboleedka hirshabeelle ay howlgal baaritaanaha ay ka bilaabeen xaafadda hanti wadaag iyo xaafado kale oo ku teesan oo ay ka baadigoobayaan dadkii ka dambeeyey weerarkaasi magaalada jowhar ee caasimadda maamul goboleedka hirshabeelle ayaa isku diyaarinaysa doorashada senatarada aqalka sare maalmaha soo socda iyadoo magaaladaasina ay soo buuxdhaafiyeen musharaxiin siyaasiyiin iyo dad kale oo qeyb ka ah ololaha loogu jiro doorashada aqalka sare weerarkan ayaa ku soo aadaya iyadoo magaaladaasi la filayo in ay ka dhacaan qaar ka mid ah xubnaha doorashada aqalka sare ee baarlamanka federaalka soomaaliya mid ka mid ah wasiiradii uu magacaabay madaxweynaha somalilan muuse biixi ayaa iscasilay n ambasador baashe cawil oo dhowaan madaxweynaha somalilan muuse biixi u magacaabay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ayaa sheegay inuu iska casilay xilkaasi kadib markii la sheegay in uu saluugay waxaana uu sheegay inuu madaxweynaha uga mahadcelinayo in uu ku soo daray golaha wasiirada balse xilkaasi uusan doonayn inuu qabto waxaa kaloo uu iska casilay wakiilkii somalilan ee dalkaasi kenya u qaabilsanaa somalilan halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa warbaahinta radio baydhaba ee magaalada tanbaydhabo dowladaha maraykanka qatar iyo turkiga ayaa ka wada shaqeynaya sidii dib loogu furi lahaa garoonka diyaaradaha magaalada kaabul ee caasimadda dalkaasi afghanistan xogayaha arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegay inay si dhow ay ugala shaqeynayaan xulufadiisa turkiga iyo qatar sidii dib loogu furi lahaa garoonka diyaaradaha magaalada kaabul waxaana si dhow aan ugala shaqeynaynaa saaxiibadeenna qatar iyo turkiga si aan gacan uga geysanno in garoonka diyaaradaha magaalada kaabul uu u shaqeeyo oo uu shaqeeyo sida ugu dhaqsiha badan ayuu u sheegay wariyaasha wasaaradda arrimaha dibadda xoghaye blinken blinken iyo xogayaha difaaca leod austin ayaa lagu wadaa inay booqdaan berri dalkaasi en qatar si wadajir ah ay boqortooyadaasi ay ugaga mahadceliyaan dadaalada ay ka wado dalkaasi afghanistan saraakiisha sare ee maamulka baidan madaxweynaha maraykanka ayaa ka tegi doona washington xadda blinken wuxuu sheegay in uu la kulmi doono hogaamiyaasha dooha warkii duhurnimo oo aada kala socoteen dhegeystayaal duhurnimadan warbaahinta radio baydhaba halkan ayaan kusoo hmeeraya dhegeystayaal tani kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo cid alaale ciddii warka iyagaa u dhaafina dhegeystayaal waxay dib inooga heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay e w w dot radio baydhaba dot net iyo barta facebook ee radio baydhaba